أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus aa ka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa kamid ah raayada towxiidka ayaa maalintii labaad ka babanaysa deegaano ka tirsan wilaayada shabeellexe oo shalay weeraro cagmarin ay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta in ka badan labaatan isugu jirta saraakiil askar murtadiin ayaa dhimashii dhaawac ku noqday dagaalada ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellexe kataib al ikhbaari ayaa baahisiisay warida weeraradii mujaahidiintu ay kula wareegeen lix deegaan oo kala hoostaga degmooyinka mahadaay aadan yabaal iyo yarunirgood wilaaya saamiga shabeellex ayaa ka hadashay deegaanada ka tirsan wilaayadaasi ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta wilaaya saamiga ee mudug ayaa bogaadisay furashada deegaanada ka tirsan wilaayada shabeellexe qarax khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay dowladda xabashida itoobiya ee kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale lagu kulansiiyey magaalada ankara ee dalka turkiga xilli xabashidu doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya maamulka islaamiga degmada buu'a qabalwila saamiga ee hiiraan ayaa dowladiina usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid kamid ah xaafadaha degmadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن waa subaxnimo jimcaha taariikhna ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha shacbaan sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhawaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan raayada towxiidka ayaa maalintii labaad ka babanaysa deegaano ka tirsan wilaayada shabeellexe oo shalay weeraro cagmarin ay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo maalintii labaad ee xaalada deegaanada shalay ay la wareegeen mujaahidiinta waxaa inoo soo koobayay walaalkeen ismaaciil islaahad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka n xaaladda goobihii shalay dagaaladu ay ka dhaceen ee ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe ayaa saaka ah mid deggan iyadoo dhammaanba deegaanadaasi ay gacanta ku hayaan ciidamada mujaahidiinta raayada towxiidkuna ay ka dulbabanayso hadda aan eegno deegaanadii shalay mujaahidiintu ay cadowga ka sifeeyeen waxaa ka mid ah deegaanka alkowthar deegaanka daarunecma deegaanka cali fooldheere iyo deegaanka ceel cali axmed iyo sidoo kale magaalada ceel baraf oo shalay gelinkii dambe mujaahidiintu ay la wareegeen dhammaan deegaanadaasi aanu soo tirinay saakay xaaladooda waa mid degan ciidamada mujaahidiinta ayaana ku sugan goobihii shalay dagaaladu ay ka dhaceen ee saldhigyada ay ku lahaayeen murtadiinta ee deegaanada ku yaalana weli meydadkii murtadiinta ayaa daadsan bayaan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta xalay waxaa lagu sheegay in tirada dhimashadu ay gaartay saddex iyo sagaashan murtadiin ah oo ay saraakiil ku jirto halka dhaawacana uu gaarayo boqol koob iyo toban murtadiin ah oo iyaguna saraakiil ay ku jirto waxaanu helnay qaar ka mid a magacyada saraakiishii murtadiinta ee dagaaladii shalay dhacay lagu dilay iyo qaarkii kale ee lagu dhaawacay haddii aan eegno magacyada saraakiishii lagu dilay dagaalka waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray gacma dheere wuxuu ahaa murtadkani taliya urur sidoo kale saraakiishii murtadiinta ee lagu dilay dagaaladaasi waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray cirra oo ahaa abaanduulo urur waxaa sidoo kale ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan dheere oo isaguna ahaa taliya hurin sidoo kale waxaa jirta in saraakiil lagu dhaawacay dagaaladii shalay waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabo xasan dhiciso oo ah taliyaha booliiska maamulka ridada ee hirshabeelle dhaawac culus ayaa gaaray laba waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabo jeylaani abaanduulo urur ayaa lagu sheegay darajadiisa waana dhaawac sidoo kale waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabo axmed dheere oo ah isaguna taliyo urur oo lagu dhaawacay dagaaladii shalay marka waxaa suuragal ah khasaaruhu inuu intaa ka bato maadaama dagaaladu ay ahaayeen dagaalo saf ballaaran ah oo cadowga allahna khasaaro xooga lagu gaarsiiyey waxaa xusid mudan sidoo kale walaalka in deegaanada cadowga ay kaga sugan yihiin shabeellada dhexe in ilaa xalay ilaa saakay ilaa shalay gelinkii dambe ay ka taagnayd qalqal iyo cabsi soo wajahday murtadiinta iyagoo ka cabsi qaba mujaahidiinta weerar uga yimaada dagaaladii shalay dhacay ee mujaahidiintu ay ku xasmiyeen cadowgana waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah in cadowga aysan isku soo gurman oo wax gurmad ah aysan isku samayn marka si guud xaaladdu saakay waa mid degan insha allahu tacaala wixii kusoo kordhana waan soo gudbin doonaa jasaaka allaahu khayran walaalkaha ismaaciil in ka badan labaatan isugu jirta saraakiil askar murtadiin ayaa dhimashihii dhaawaca ku noqday dagaalada ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellexe haddaba bayaan kasoo baxay taliska mujaahidiinta oo lagu faahfaahiyey weeraradaasi waxaynu aqrinaya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman bismillaahi araxmaani araxiim bayaankan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay faahfaahinta cagmarinta saldhigyada murtadiinta ee shabeellada dhexe koob iyo labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kuna beegan labaatanka febraayo labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligiis waxa ay weeraro cagmarina ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen deegaanada kale ah ceel cali axmed cali foolleere daarunicma alkawthar ceel baraf iyo deegaanka caadley oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe mujaahidiinta oo allah kaashanaya ayaa dhowr jiha weeraro qorshaysan oga qaaday saldhigyada ay ku sugnaayeen cadowga allaah dagaallo saf ballaaran ah kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan saldhigyada murtadiinta ee la weeraray waxaana halkaas cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira tirada maleeshiyaadka murtadiinta ee ku halaagsamay dagaaladii maanta dhacay ayaa waxa ay gaaraysaa sagaashan iyo saddex murtad oo ay ku jiraan saraakiil halka lagu dhaawacay in ka badan boqol kow iyo toban kale waxaana maleeshiyaadka murtadiinta laga qabtay maxaabiis dagaal kuwaas oo ay hadda gacanta ku hayaan mujaahidiinta allah fadligiis waxay mujaahidiintu sidoo kale gacanta ku dhigeen dhammaan agabkii sahaydii isaanadii ciidan ee taalay saldhigyada murtadiinta lagala wareegay oo ay ku jiraan toddoba gaadiid ah kuwaas oo isugu jira gaadiidka xamuulka iyo gawaarida loo yaqaan tiknikada ee qoryuhu ku rakiban yihiin allah ayay mahad oo idil u sugnaatay oo addoommadiisa mu'miniinta ah guuleeyey cadowgiisa dulleeyey kelimadda tawxiidkana koryeelay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabdhilifka u ah waxayna ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto duulaannada barakaysan iyo jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabdhilfyadooda murtadiinta ah ilaa geyga muslimka ee soomaaliyeed ay ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay shareecada allahna si buuxda uga hirgelinayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu lilah فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون jasaaka allaahu khayran walaalkaha abu ayman kataa'ib al ikhbaariya ayaa bahaysay sawirada weeraradii mujaahidiintu ay kula wareegeen lix deegaan oo kala hoostaga degmooyinka mahaday aadan yabaal iyo runirgood tafaasiisha warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen xasan daraxmaan abu xasaan kanaalka alkataa'ib ayaa baahiyey sawirada deegaanadii ciidamada mujaahidiintu ay dagaalka kula wareegeen ee dhaca shabeellaha dhexe waxay ahaayeen sawirro farxad geliyey malaayiin muslimiinna oo ku nool daafaha caalamka waxay ahaayeen sawirro soo bandhigaya xaqiiqda meedaanka iyo wixii ka dhacay deegaanada alkawthar ceel cali axmed daarusalaam ceelbaraf iyo deegaano kale oo mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen sawiradan oo isugu jira noocyo kala duwan qaar ka mid a waxaa lagu soo bandhigayay bakhtiga maleeshiyaadka murtadiinta oo waran goobihii lagu dagaalamay qaar ka mid a sawirada waxay muujinayeen guushii mujaahidiinta ay halkaasi ka soo gaareen iyo qanimadii gacanta ay ku dhigeen qaar ka mid a sawirada waxay muujinayeen ciidamada mujaahidiinta oo gudaha u galaya deegaanadii ay gacanta ku dhigeen horeyna ay u heesteen cadowga kusoo duulay ku dhaqanka shareecada raxmaanka waxay dhanka kale muujinayeen jabka cadowga ka soo gaaray furumaha dagaalka sawiradan ay baahisay al-kataa'ib oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa dhanka kale soo bandhigayay fadeexada kooxda riddada soomaaliya ka soo wajahday dagaaladaas iyagoona sawiradan ka hortagay been iyo barabagaando cadowga ay faafinayeen oo ku aadanaa dagaaladii ka dhacay deegaanada alkawthar ceel cali axmed cali fooldheere daarunicmo iyo deegaano kale oo shabeellaha dhexe ka tirsan cadowga ayaa faafiyey sawirro been abuur ah oo ay ku tilmaamayeen dagaaladii ka dhacay deegaanada shabeellaha dhexe hase ahaatee sawirrada mujaahidiinta ayaa beeniyey kadib markii mujaahidiintu ay soo bandhigeen xaqiiqda wixii meesha ka dhacay waxayna taasi noqotay fadeexa soo wajahday kooxda riddada soomaaliya kadib markii looga itaalroonaaday dagaaladii foolka foolka ahaa ee shalay ka dhacay shabeellaha dhexe ansaarta muslimiinta ee adeegsata baraha bulshada ayaa isbarbardhigaya sawirrada mujaahidiinta iyo kuwa been abuurka ah ee cadowga ay ka faafiyeen dagaalada waxaana muuqanaysay in cadowga uu ku jabay labada dhinac waa dhinacii dagaalka iyo dhinacii warbaahinta intaba waxa gaal la soo geliyey oo hub la soo guriyey ama doqoni guuxeysay oo garab la siinayey oo gantaallo iyo la waday qalab ka gaashaaman afar wiil markii ay gashaa loogu geli waayey haddii gaal yuhuud iyo kufaar la isku wada geeyey midba goobtuu ku jiray hadduu guluf ka soo qaaday gowricii kolkuu gaal arkuu goodiskii damay adinkaa gumaadkiiyo la yimidsaan laydiin galaye weli la isma gaarine warhooy gacantu waa koowe idinkaa gumaadkiiyo fasaxay saan la idiin galay gaalkii waaye guuxaba afkuu ciidda geliyaaye kolkaan geed la gooyaa tihiin haddaad garateene muslimkana wuxuu gumac lahaa waa garaarsaday gacma doogsi baan sugayaa goordhow dabadeede gebgeb waa dhammaatiyo anaa geela wadanaayo gebgeb waa dhammaatiyo anaa geela wadanaayo jasaaka allaahu kheyran walaalka abu xasaan walasaamiga ee shabeellada dhexe ayaa ka hadashay deegaanada ay sida buuxda shalay ula wareegeen ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen nuur cali warsame abuushiiba isagoo waraysi gaar ah siiyey idaacadda islaamiga landalus ayuu waaliga wilaayadii islaamiga shabeellada dhexe ka warbixiyey dagaallo saf ballaaran ah oo shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaano dhaca wilaayada shabeellada dhexe taasoo dadka deegaanka si weyn ay u soo dhoweeyeen geesayaasha towxiidka waxaa mujaahidiinta wilaayada shabeellada dhexe u suuro gashay in ay cagta mariyaan wax alla wixii murtadiin iyo macawisley iyo dhulkan shareecada ilaahay kusoo duulay ilaahay fadigii waxaana wax ka dhaceen meelaha wax ka dhaceenna waxa weeye meesha la yidhaahdo degmada mahaday afarta tuulo meesha dadku ay yaqaanaan oo ciidanku ilaa hadda ay ceelbaraf iyo ay joogaan califool dheere iyo dhulkaas dhinacan degmada aadan yabaalna waxaa la qabtay cali axmed iyo alkawsar degmada ruulugoodna tuulo oo ay oo ka dhineed ayaa lasa dhamaystiray mujaahidiintu waxay cagta mariyeen cadowga ilaahay waxaana ka dhacay halkaas farxad aad aad iyo aad ay ummadda ugu riyaaqday mujaahidiintuna ay aad ugu farxeen deegaanadii aan hore usoo sheegay kulligood waxay gacanta ugu jiraan mujaahidiinta waana degan yihiin dagaalkina waa ka dhammaaday dadkii ayaa muxaadarooyin loo hayaa soo dhaweyntaa ka socota dadkii isu soo baxyo iyo tahniyadeyn ayaa ka socota dad islahay isjeclaay oo muddo iswaayey ayaa ishelay falilahi alxamdu marka wadankii waa nabad wuxuuna kusoo noqday sidii uu ahaan jiray laba sanadood ka hor inta aan cadowga asalka ah iyo murtadiintu aysan isku soo bahaysan dowladda shareecada islaamka sidiisii ayuu ku noqday sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh axmed kawa kudkode waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa sidoo kale ka waramay dhibaatooyinka cadowga ay ka geysteen muddadii ay ku sugnaayeen deegaanadii shalay laga faramuroojiyey walaal sidaad og tahabad cadowgaanu xamladii la dhihi jiray xamladii gurguurta iyo macawishley ee soo bilaabatay laba kun iyo laba iyo labaatanka soo bilaabatay haddana aan joogno laba kun iyo labaatan iyo shan aan joogno marka waa muddo saddex sanadood ku dhow ayaa cadowgaasi laba sano iyo xoogaa ayuu meeshaas joogay marka wuxuuna ka geystay gabadfallo aad u weyn wuxuuna ku cayaaray dhammaan inta bini aadamka oo ka naxo hadday diintaa uga horeyse oo la diriray dhaqan kastoo diinee dad le qof kale waa lala diriray gabdhaha xijaabkaa laga dhigay culimadii oo dhan waa la baabaashay mid xabsi la geeyey mid loo hanjabeeyey mid la dilay mid la dhacay noqdeen jaalada fisqi iyo fasaadkii bedelkii diinta ayaa la fasaxay adiga waxaa ka talisay akdaaf akhyaara ka tali jirta meesha waa meel akdaaf oo ka talisa akdaaf meelay ka talisay noqotay gabdhihii waa la kufsooy way kufsadeen gaaladii waxay samee xoolihii waa iska qaadan iska qalan jireen dukaanta waa iska dhici jireen adiga dhibkay hegaasgeysteen gobolka shabeella dhexe xisaab ma laha waxay isku ka daran taas boqolaal qo- boqolaal qof ayaa ku dhimatay colaadii ay meesha ka ogeen qabaa'ilkay isku direen beelaha shabeella dhexe dee- walaalaha ah waa isku baabaasheen markay iyaga dhexdood isku baabaasheen haddii haddana qoorta waxay u geriyeen inay hiilaan meesha degto oo ay qaraaro yihiin oo inay arti iyo inay eedda ay yihiin inay haddana isku laayaan marka dhibaatada ay geysteen ilaahay subxaanahu watacaala ayay u diiwaan gashan tahay kalena xisaabtami doona annaguna insha allahu tacaala ciidanka ilaahay ayaan nahay xisaabka adduunyada ayaan annaguna lalina waa kala xisaabtamaynaa insha allahu tabaaraka watacaala marka dhib badan ayay ka geysteen labadaas sariya barkaas waana waxa keenay in labadaas sariya barkaas aan halganno duulka galno oon jidka iyo moogtahay xerada ugu daadanno oo aan dhibaatada maanta gaarsiisno inay dhulka ay laba sano kalaba qarsanaa maanta dib u qarsano keentay waa arrintaas insha allahu waxaa saaka jawigooda uu degan yahay deegaanadii shalay mujaahidiintu ay kala wareegeen maleeshiyaadka murtadiinta ee dhibaatada joogtada ka geysanayay deegaanadaasi jasaaka allahu kheyran walaalka abushiiba wilaaya saamiga ee mudug ayaa bogaadisay furashada deegaanada ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani maxamed kadib howlgalladii barakeysnaa ee shalay cagta lagu mariyey deegaano dhowr ah oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe oo muddo ku dhow saddex sanood duulaan ashhadalla dirir ah ay kaga sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxaa isa soo tarayay bogaadinta ka imaaneysa bulshada muslimiinta ee soomaaliyeed waxgaradka culimaa udiinka iyo mas-uuliyiinta mujaahidiinta waaliga wilaayada mudug sheekh xasan abu xamsa ayaa bogaadiyey howlgalladii barakeysnaa ee afka ciidda loo daray boqolaalka askariha ee lagu soo daabulay deegaanadaasi wuxuuna sheekha ugu horreyn ka warramay sida ay bulshadiisu u soo dhoweeyeen camaliyaadkaasi maantay bishaaraadka ka dhacay walaayada shabeellada dhexe bulshada ee qaybaheeda kala duwan gaar ahaan reer mudug aad bay noo socdeen waktiga waxaa la dhihi karaa in uun salaad ay ku jiraan mooyaane inta kale dadku aad bay u soo jeedeen idaacadda dhegta lagu wada hayay bishaaraadka waxaa lala socday wariyaasha andalus ee soo teginayay baa lala socday arrintaas maanta waxay ahayd arrintii ana qiyaaska hadda dadka reer mudug aad bay u weyneed sababta markii laga tago inay dadka murtigiin ahaayeen inay magaranaysaa jabka ku dhacay dadku ay ku farxeen markii laga tago dadkana waxay ahaayeen walaayaadka islaamiga ah murtigiinta kusoo duushay gaar ahaan kuwii dhaqan xumada iyo dhibaatada ka geystay qaybo kamid a gobolka mudug oo ilaahay kusoo jebiyey allah kusoo aagay wixii la ururiyey wax kamid a meesha la isugu geeyay ahaayeen marka bulshadu runtii waxay u qabeen ara araggay u qabeen aad bayna ugu farxeen markii ay maqleen mujaahidiintii caro kala dul dhacay deegaamo intaa la eg gacanta mujaahidiinta gashay markii ay maqleen dadku aad bay ugu farxeen ugu dambeyn sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada mudug ayaa u duceeyey ciidamada mujaahidiinta ee gacmahooda allah ku cadaabay askarta murtadiinta isagoona sidoo kale bulshada deegaanadaasi ugu baaqay inay soo dhoweeyaan mujaahidiinta mujaahidiinta waxaan leeyahay acmaashiina allah barakeeyo intii ku shahiiday shahaadadooda allah aqbalo intii dhaawacantay ilaahay ha bogsiiyo ha fududeeyo dhaawacyadooda hana bogsiiyo inta kalena waxaan leeyahay cisi iyo sharaf ku noolaada aakhiradiinana xuralcayn ilaahay martigelintiina ha ka dhigo allah tabaaraka watacaala cisi iyo sharaf adduunka ku noolaada wixii aad higsanayseen ee adduunya aakhira ahayba gacantiina allah geliyaan leeyahay qurbay naga faydeen qulubteennay shaafiyeen asbaarta ma garanaysaa waxay la yimideen cadowga jabka uu ku gaari lahayay la yimideen waxaan leenahay allah tabaaraka watacaala acmaashiina ha barakeeyo janatulfirdowsa allah ugu bishaareeyo dadka ma garanaysaa deegaanka kaa degan shabeellada dhexe ee maantay cadowgii ilaahay laga dulqaadana waxaan leeyahay mujaahidiinta wiilashiin fogaalihiin soo dhoweeya la shaqeeya faraxa ka daba qaada geela uqala waxaa waaye dadka dhulkaas degan maxaa lagu yaqaanay diinjacayla lagu yaqaanay inay yihiin dad macno leh oo fiican sooriyiinta ku fiicana lagu yaqaanay maantana waxaa weeyaan wiilashoodii waa usoo gurmaday cadowgii ka dulkaaday waxaan leeyahay marka wiilashiina soo dhaweeya oo ugool qala oo u oo soo dhaweeya gobla gobasha u fidiya allah fadligii shalay oo ahayd maalin khamiis ah taariikhduna ay ku beegneed kow iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri waxaa wilaayada shabeellada dhexe martigelisay howlgallo barakaysan oo afka ciidda loo daray maleeshiyaadka murtadiinta waxaana weeraradaasi bakhti iyo dhaawac ku noqday in ka badan laba boqol oo murtad oo isugu jira askar iyo saraakiil ashhadala dirir ah jasaaka allahu kheyran walaalka cabdiqani qarax khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baal qaraxan ayaa waxay ciidamada mujaahidiintu si gaar ah kaga fuliyeen fariisin ay ku wada sugnaayeen ciidanka xabashida ethoobiya iyo kuwa murtadiinta ee ilaalada ka ah garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo mid uu yahay etoobiyaan halka midka kalena uu yahay murtad soomaali ah iyadoona dhawaaqa qaraxa si aad ah looga maqlay magaalada baydhabo dowladda xabashida ethoobiya ee kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale lagu kulansiiyey magaalada ankara ee dalka turkiga xilli xabashida doonaysa inay xoog ku qaadato badda soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalkeen nuur cali hursame awishiiba waxaa weli halkiisii ah damaca iyo hanqaltaagga dowladda etoobiya ay ku doonayso inay ku xayuubsato qayb ka mid ah badda soomaaliya xilli murtad xasan sheekh maxamuud uu bilo ka hor qalinka mar kale xabashida ugu duugay arrinkaas haddaba waxaa saacadee lasoo dhaafay sida lagu soo warramayo soo afmeermay wareeggii koowaad wadahadallo u dhexeeyey kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda kaafiradda etoobiya kaasoo daba socday bayaankii ay ankara labada dhinaca kula siixideen sannadkii labada kun afar labaatanka waxay wadahadalladan mar kale ka qabsoomeen isla gudaha dalka turkiga gaar ahaan magaalada caasimadda ee ankara isagoona qaatay saacado badan laguna gorfeeyey dhinacyo badan iyadoo murtadiinta lagu qancinayo boobka dhulka soomaaliyeed guddiyo farsamo oo kala matalayay kooxda ridada soomaaliya iyo etoobiya ayaa isku arkay shirkan oo ay martigelisay wasaaradda arrimaha dibadda turkiga waxaana labada guddi ee kala hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda etoobiya gedeon timoseos iyo dhiggiisa murtadiinta ninka lagu magacaabo cali maxamed cumar cali balcad warmurtiyeed kooban oo laga soo saaray gunaanadkii shirka ayaa lagu sheegay in iyadoo laga duulayo warqadihii xaaraanta ahaa ee horey loogu kala siixday ankara ay guddiyadan mar kale isugu yimaadeen si ay u meelmariyaan waxay ugu yeereen wejigii koowaad ee heshiiska boobka badda warmurtiyeedku wuxuu kale uu tibaaxay in intii lagu guda jiray wadahadalladan ay labada guddiba muujiyeen siday uga go-an tahay in sida ay tahay loo fuliyo waxyaabihii ku jiray heshiiska taasoo muujinaysa sida murtadiintu ay ugu heelan yihiin inay etoobiya gacanta ugu geliyaan khayraadka waddankeenna ee la ilaalinayay muddada sannadaha badan ah intii lagu guda jiray wareeggii ugu horreeyey ee wadahadallada farsamo labada wafdi waxay muujiyeen siday uga go-an tahay fulinta dhammaan qodobada iyo baaqa ankara ayaana lagu yidhi bayaanka warku wuxuu intaa ku darayaa in guddidu ay bilaabeen inay salka u dhigaan hawsha aragtidana loogu beddelayo ficil islamarkaana lagu hiigsanayo waxay ugu yeereen horumar waara oo faa'iido u leh danaha dowladda xabashida etoobiya dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa muujisay siday ugu faraxsan tahay inay hantida iyo khayraadka soomaaliyeed ugu gacangeliso cadowga soo jireenka ah ee soo xirtay shaar kale iskuna muujinayo mid xaq u leh inuu soo gaaro xeebaha badda cas ee soomaaliya dhanka kale dowladda ridada turkiga waxay sideedii u sii wadaa mashruuceeda sahminta shidaalka soomaaliya iyadoona doonaysa inay daabulato kaydadka ugu muhiimsan ee saliidda ciriinka ah ee soomaaliya iyadoo iska dhigaysa mid horumar iyo baraare gaarsiinaysa dalkan sidaaynu la socno bayaan ay soo saareen kooxdii sahminta ahayd ee ka soo baxday dalka turkiga timidna soomaaliya waxay sheegeen in gudaha waddankan ay dhex eegaagaan baloogyada shidaal ee kuwa ugu qaalisan adduunka waana sababtaas mid ay xukuumadda ankara lugta ugala bixi la-dahay dalkan iyadoo doonaysa xuyuubsiga khayraadkeena dowladda dabadhilifka turkiga ayaa arrintan u aragtaa mid ay ka samayn karto dhaqaale malaayiin dollar ah turkiga wuxuu isku diyaarinayaa inuu qaato qandaraasyada dhismaha wadooyinka isku xiri doona etoobiya iyo soomaaliya iyo sidoo kale dekedaha xabashidu ay dhisanayaan tobnaan ka mid ah shirkadaha dhaqaalaha turkiga ayaa aaggan u arka mid dahan oo ay ka soo xarayn karaan lacago boqolaal milyan oo dollar ah sida ayuuna erdogan ugu ruuxlaynayaa sidii etoobiya mar uun gumadaha loogu dhigi lahaa badda soomaaliya jazaaka allahu khayran walaalka abuushiiba ugu dambayntiina maamulka islaamiga degmada buuaqablul asaamiga ee hiiraan ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed dowladda noo socotay muddo shan iyo toban maalmood oo xiriir ah ciwaankeeduna ahaa addacwatu ilallaah mas-uuliyatuljamiic waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan xaafadda cumar binu khadaab ee degmada buqa qable waxayna haweenka dowladda ku qaateen culuum kala duwan oo sharci ah nabadoon macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ah guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan sidoo kalena ah naqiibka guud ee beesha baadacadee oo munaasabada lagu soo xirayay dowladda xaafadda cumar binu khadaab kelimad ka jeediyey ayaa ku ammaanay maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable juhdiga ballaaran ee uu gelinayo sare u qaadida heerka waxbarashada ah ee haweenka ku dhaqan degmada buqa qable annagana waxaanu ku faraxsannahay in aan helno mu'minaad ducaad ilallaahi ee shareecada fahmay inay maanta tadbiiqiyaanna gaaray inay naga kaafiyaan haweenka muslimaadka kale oo jahliga ku sugan inay naga kaafiyaan gaarsiiyeyna allaan ugu mahad celinaynaa wilaayaadka dhammaan waxaa ka dhexeeya waa musaabaqa in anaga gobolkeenna ou noqdo gobolka ugu fowqsan xagga dhinac walba inaan ka dhisano hadday cadow in laiska celiyo tahay haddii in wax la barta ay tahay haddii dad wax in la bara ay tahay dhinac walbana inaan mutakaamil ka noqono ayaan ku faraxsanahay marka dowladii xaafadda cumar ibnulkhadaab shicaar dacwadeedana yani looga dhigay addacwatu ila allahi wa mas-uuliyatu ljamiic magaca loo bixiyey waa magac qurxoon dadkii dacwadii in looga yeero mas-uuliyaddan inaan wada leenahay la ogaada bas muhiimadda intaas waa dadkii dacwo in looga yeero cumar ibnukhadaab xaafadii waa lagu qabtay yaa qabtay haween muslimaad ahaa qabtay dacwadii dadkii way ugu yeereen waxayna dareensiiyeen mas-uuliyadda in la wada leeyahay kuwii wax la baray iyo kuwii wax barayba waxayna dareensiiyeen mas-uuliyadda inaan wada leenahay ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin dadka loo yimid iyo dadka yimidba ilaahay agtiisa su-aala noo taala xujaa laydinkugu oogay xujadu laydinkugu oogaa waxay tahay habla hawaan muslimaad aha idin yimid oo walaalihiin ah xaajada aad leedihiin ayay leeyihiin ilmaha aad leedihiin ayay ka soo tageen baahida gurigiina ka taalla iyagana ka taalla qof firaaqa ee ma lahan wamaca daalika waxay usoo tafaruqeen inay dacwadii isla qaybsadaan iyagana waxay ku dayanayaan haweenkii mu'minaadka ahaa ummahaatulmu'miniin ayay ku dayanayaan inay khadiijo ku daydaano oo caaisha ay ku daydaano oo xabse ay ku daydaano oo asmaa ay ku daydaano waxay qaban jireen ay qabtaan tashabahuu bilkaraami in lam takunuu milahum qaar ka mid ah haweenka xaafadda cumar binu khadaab ee degmada buqa qableh ayaa sheegay in dowladda wax badan ay ka faa'iideen معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أركان الإيمان ستة وهي الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر خير وشر haddaan nahay gabdhaha ku nool degmada buuqa qable khaasatan xaafadda cumar bin khadaab waxaa noo socotay dowri shan iyo toban maalin ah oo wax badan aan ka faa'iidnay sida salaadoo kale arkaanul islaam ataxiyaadkiioo kale ayaana la ka saxay iyo salaadii iyo adkaaraadka salaada kadib la akhrinaayo faa'iido badanaan ka helnay macalimiinta kheyr allaha siiyo oo juhdigu nagu bixiyey shan iyo toban maalin awaalkooda ilaahay jannaha ka dhigo allaahuma anta salaam waminka salaam tabaarakta yaa daljalaal walikraam salaada waa nagala saxay tawxiidka waa nagala saxay waa u baahneen aadaan ugu baahneen waxna waa naqaanay waxna waa naga maqnaayeen nagula soo celceliyaan rabnaa xaafadaha kala duwan ee degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa si xiriir ah uga socda dowlaad diini ah oo loo qabanayo haweenka ku dhaqan degmadaasi jazaaka allahu khayran walaalkaha cabdiqani guud ahaan walaal ayaga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliyey waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaal ayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsi dhegeysiga إذاعة إسلامي قال أندلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجهادكم مبارك